Roobab xooggan oo dhawaan ka da'ay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayaa sababay in ay biyo fariistaan meelo badan oo magaalada ka mid ah. Inkasta oo aysan jirin khasaaro ka dhashay, haddana waxaa looga digay bulshada dhibaatooyinka caafimaad ee ka dhalan kara biyaha roobka. Biyaha roobka ayaa ku ururay wadooyinka iyo xaafadaha, taasi oo khatar caafimaad ku keeni karta dadka, gaar ahaan carruurta iyo dadka da'da ah. Waxaana laga cabsi qabaa in biyahaasi ay keeni karaan cudurrada sida shubanka, duumo iyo jeermiska kale ee caafimaadka waxyeeleeya. Maxamed Cali Bootaan, guddoomiyaha ururka dhalinyarada ee Bulshabille oo raadiyaha Dareere la hadlayay, ayaa sheegay in ay sameeyeen wacyigelin ku aaddan khataraha caafimaad ee ka iman kara biyaha roobka, isagoo bulshada caasimadda ugu baaqay in maamulka iyo ururada dhalinyarada ay kala shaqeeyaan nadaafadda guud ee magaalada.
ka bulshabil ahaan waxaan go'aansanay inaan magaalada dhuusamareeb ka qabanno howl nadaafad guud inaan ka qabanno gaar ahaan suuqa magaalada oo ah fiyaalaha magaalada misna suuqa oo la xiriirxirayo qashin fara badan oo wadooyinka iyo iyo wejiga dadka ganacsatada yaallo waxaan tusnay oo aan dhahnay bal go-aankaas aan la wadaagno degmada iyo dhalinyarada caasimadda si awood isbiirsata aan u noqono nasiib wanaag labadooda way naga aqbaleen hawsha waa wada fulinaynaa waxaan qorshaysanay maalinka khamiista iyo jimcada inaan labadaas maalin hawshaas inaan ku kafar gareeno qabanno laakiin tiim ahaan waxaan dheeraad ka dhiganay oo dhahnay maalinka arbacada dadki aan wacyigelin aan u sameyno ugu tagno bilahi alxamdu mina maalinka arbacada suuqiyaan imaanay anagoo tiim ahaana dadki dukaanleyda dukaan dukaana oo la hadalnay wacyigelin aan u sameynay waxaan u sheegnay inaan khamiis iyo jimco howl nadaafad guud aan u qaban doono wejigooda iyo wadooyinka qashinka yaalaan ka qaadi doono ka aruurin doono ka nadiifin doono inaysan soo laaban dadka kale inay u sheegaan ku wacyigeliyaan inaysan qashinka hortooda ku tuurin ayaguna ay ka ilaaliyaan dadku way soo dhoweeyeen waxaan kaloo u xusnay oo u dhahnay waxaa la filaa in xil roobaad maadaama lagu jiro roob inuu yimaado roobku markuu yimaado qashinka iyo biyihii ay isdhex fadhiistaanna waxaa ka dhasha cudurro badan cudurradaas waxa ugu dhowow u nugulna waa dadka hor fadhiyo oo suuqleydi ah ayagaan u sheegnay waxaan dhahna marka taxadar badan inay sameydiina laydinka rabaa howshaasa idiin qaban doona haddii aan leydmo dadku way soo dhoweeyeen howsha marka aan go-aansanay oo aan wacyigelinta u sameynay ilaahay amarkiis waxaa yimaaday habeenka khamiis soo geleysay roobaa yimaaday magaalada fiican oo biyo dhigay roobki marka uu yimaaday subaxi khamiisa howsha qabaan maagnay magaalada markaan soo aadanaya waxaa aragnay qashinkii biyo isdhex yaallo howshii waa kansalnay sababtoo ah waxaan ka baqnay annaga nafteenaba inay saameydo ka dhalinyaro ahaan oo cudur ay ku dhasho sidii hawsha iskaga kansal gareynay waxaa jirta marka hadda fariimo nooga imaanayo dhakhaatiirta magaalada oo ayna leeyihiin waxaa jiro waxyaalo lagu yareeyo ama lagu dilo jeermiska biyaha qashinkaas isdhex fadhiistanayo oo dacda iyo waxaasna ka dhala karo oo ay dhaheen sameeyo biyaha ku shuba marka waxaan ka fakeraynaa hadda sida ugu fudud oo ugu dhaqsiyaha badan inaan howshaas aan fulino si dadku jeermiskii biyahaas aan uga dilno aysan cudurro aysan uga dhalan haddii aan leydmo insha allah markii roobkan uu dhammaado ama meesha ay qalasho ama jawiga uu degana insha allah howsha aan qorshaysano nadaafadaas guuda suuqa waa u sameyn doonaa mar kale waxaan fariin ahaan aan ugu diraa dadka aan leeyahay maadaama magaaladu ay qashin la circireyso oo waxa ugu badan oo cudurrada ay ka dhashaan waa wax ugu badan oo waxyaalo badan ay ka dhashaan marka inay dadku taxadar badan sameeyaan inay u nuglaadaan fariimaha caafimaad ee soo gaaraya inay u nuglaadaan inay dhegeystaan inay aaminaan taasna marka loo diri lahaa
ololahan wacyigelinta ah iyo sidoo kale nadaafadda looga hortegayo dhibaatooyinka caafimaad darro ee ka imaan kara biyaha roobka ayaa imaanaya xilli ay magaalada dhuusamareeb ka da'een roobab waxaana iska kaashanaya ururada dhalinyarada iyo maamulka dowladda hoose ee magaalada dhuusamareeb